qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
bismillahi raxmaan iraxiim salaamulaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaadaha barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadeisna ee magaalada jowhar qofba waa i hiisaa qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha shanaad ee mey sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka waayaha nolosha maanta oo kale hadahan oo kale ayaa toddobaad walba ka dhageysataan idaacadda snai waxaan toddobaadkan aan ku martiqaadnay cabdicasiis cabdulle maxamed oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada tani jowhar ee caasimada hirshabelle sida caadada aheyd cabdicasiis waxa uu ka warbixin doonaa xusuustiisa caruurnimo waayihiisa waxbarasho iyo heerarkii kala duwanaa ee uu waxbarashada dabcan uu soo maray cabdicasiis kusoo dhawowa barnaamijka waayaha nolosha ee idaacadda isnaaye marka xigtana waa kuma cabdicasiis waa ku dhawaa saaxiibkii shiine magaciiyo saddexan horta waa cabdicasiis cabdulle maxamed oo ku dhashay jowhar kuna barbaaray jowhar cabdicasiisna waa ninkaan sanad oo xasuustaa waxawaaye labada kun iyo saddex nolosheyda waxawaa horta nin iska dhib badan oo ahay oo iska foodiista ah xilliga yaraanta ilaa xataa waxa uu dhib badnaay oo maamada ala soo maray waxawaaye ilmaha markay yaryihiin waxawaa waa la miraa mugti miritaan qof ka fahmayn micnaha ilmaha inaa habeenkii dhasaq dhex soo kacaayo caana la siinaayo marka maamadan waxaa marka ani dhashay kadib cunugga haddi uu soo xigo kow iyo toban sanaa ka weynaay ima soo dhowo intaasna marka ani la korinaysay waa qof marka markuu saas yahayn waxaa waa iska dhib badan yahay oo cunug boos kasoo cariignaya jirin marka sii leemiraa mirti anaa ku akhliyaystay aliigu deeyey ilaa maamada waxaa la gaaray ilaa todoba sano camal anuu akhli le wax fahmaayo marka marka ugu darneed waxay ahayd waa guriga waxaa nala deganay habaryartay hooyadii la dhalatay iyo cid kaloo dirsanaleed habaryartayna waxaa ujoga cunug ana camal eh oo saas camal asna la miro oo marka mirtay waxay ku tashtay inay naga gooyaan marka ilmano iska dhib badin waxay u bartaan ma laga reebi karo mirtay waxay isku labadooda ku tashteen inay labadan naga gooyaano oo caawadaas wax noola siininba oo noola jaakino marka waa kasoo kacay nin wax fahmaayo aqli lehna waa ahay waa kasoo kacay habeenkii waxaa caanaha rabaa dhahay idoo todoba saac maray tahay xilay saqdhex mina markaasaa caani waxaas ma jiraan waa weynaatee jiifan iyo waxaas iska dhaafay nin weynaatee nin waxaas bart baa marka warkaas yeelaya waa uy adi maamada marka waxay isku dayday inay diris ka kicin oo lagu yaabin waxay is dhahay kan iska aamusi waa xasuustaa biyo inay doontay ee sokor igu soo dartay mid ugu dara marka waxay ahayd nin aqli laa ahay biyo kii waa kala fahma ogtahay marka ii keenta qubaa dhahay waxaa dhahay caano sokor igu daray biyaha sokortaa diidaa mogtahay caano sokor igu daraa dhahay marka markaas isdhaas maamada kan ku ceeweynina iskii wadilaa iyo asagoo iska bis marka nolosha iska dhib badan tahay waa ku akhliyaystay markii xilligaas xilli nin fiican oo akhli laho todoba sano jir camal ahay xilligaas alaas wax leysiinayo lemiraayo markii dambana waa ka go-ile dhanka waxbarashada dugsiga qur-aan kariimka hadii aan ka bilaabno bal nooga sheekay waxyar xilligii sidii dugsi lagu geeyey iyo qur-aanka kariimka sidaa ku ahayd dugsi markaa dhiginaysa dugsi horta hooyada ee geysila khayr asi oona uu soo dadaasho isagoo waxbartay marka dugsi waxaa waaye cunug kasta dhibaato liya mogtaa dugsi waxaa ahay aan maliwatumiy nunkaan cashiro ka bixi waayey iyo subaciyo gafiy maliwatumiy laakiin maalin kastana waa liwatumaya waxa liwatumayan waxay ahayd cunug dhib badana ahay qof loox iska dhiganayo qadiis iyo waxgiis isku dul saarina imaan oo ka daadina aa ka dardara maalin kasta marka macalinku idmaclaa waxay gaartay xataa macalinka oo dhibsado ninkan ulma karto oo isdhaa oo cunug dhib badana ahay magaana dhimiyay qur-aanka maasha allah weli xataa markaa dhimiyay aa kusii ciiliyay qalan labaad aa sii dhimiyey waa si fiicanaa la waxbaray waa lagu soo dadaalay laakiin cunug dhib badanoo maalin kasta lagasoo dooday eed mid igu darneed waxay ahayd markaa dugsigii acbaar joogay oo soo qur-aanka soo gaaray quli ayol kaafiruun waxay ahayd waxay u dhacday iyadana micnaha macalinka cashirka markuu iimirnay qolyaa ayuhal kaafiruun oo dhaa mugta ani makari marka kasto qolyaa kaafiruun ay dhaheen si lihuu celcelinaya macalinkuna ugu daali utome marka waa xanaaqay ilmana waa iska hay waa baxay macalinka masquul aaday macalinka markuu masquusha aaday intaa fiiriyay ilmaha iska buujiyay wax loox dhaqanayna iska dhihi aa soo baxay aa guriga toos u imaaday maamadii oo imaaday hooyo waxaa dhahay dugsi biswa oo isku dhammaatay anu dugsi dambana ma rabo macalinkana u tag ninkaas dugsi waa ka baxay dheh marka maamadana maamo ilaa kheyr asiiya waxay aad u dadaalaysay dugsi maxaa ku nacday dhaa macalinku waa itunya dhaa korkay dhaa barirsan ujeedo marhab yaa dhaa dugsiyaas daban uma socdo waayahay dhahday macalinka u tagaa waan israacaynaya dhahday micnaha qof wixii iska dhigtay oo caadi ah oo macalinka igu soo hadlaan xijaabkeeda soo qabsatay gacantayga soo qabtay way soo waday macalinkiiooda dugsi dhex fadhiya intay i keentay ee dhahday ninkan hadduu maalin walba maalin kale oo dugsigan kasoo tago adaa mas-uuliyadda iskale macalin qabo saa hadda u tunti usii lawa jibaar inuu soo dhuntay dugsiga soo dhuntay waa dhihi imaado waa micnaha si oo farsamanaysana ii khiyaantay macalinkiiga soo waxayna iga soo hadlaya iska dhigtay waan ugu sii dirtay maalintii horta kadib waxaa igu dambeysay maalintaas kadib inaa dugsi u goynin ilaan waxaa guriga haddaa imaado maamada iga soo horeysa igama yeeleyso xaggan haddii oo gagambiye macalinka ay tume marka si fiican ay usoo dadaashay maasha maasha maamada insha maasha allah way usoo dadaashay waaya waa gartay yaa ka xasuustaa ciyaalkii ama arday dugsi aad dhigin jirteen
walaahi dad badanaa ka xasuustaa oo saaxiib ah ahayn isku cashiraa ahayn dadna waa cashirku inaga hirin horta ardayda maxaa waa waxaa kala jirta kala tahay micnaa qof wax fahmaayo oo cashirkii loo dhiga bixi karo iyo dadku hiraayo cunug waxaa jiray oo maxamed ilahay oo saaxiib nahay dirisna ahayn markaa isku cashira ahayn waa isla soo bilaaban ilaa jalaad arbaca isla soo gaarnay kadib marka cunugii waa ku cuslaatay anina qur-aanka markaa intaas soo gaaray si fiican aa sii fahmay oo ii fududaatay inaa qur-aanka buu sii arbay marka macalinkana waa uu adkey jiray ninkaan la jir asbar si fiican u fahansiyo i dhihi jiray waa uu adkey jiray markii dambe laakiin waxaa la dhahay qof kasta hooyadiis asoo wadato guri dugsi akeysata so waxay salaad yar soo dheelmana cunugii marka dhanka dheelmashadu iiga heri waa hooyada isoo wadi jirtay ilaa kheyr asiiyo way keeni jirtay dugsiga xilligii loo baahanyay i keeni jirtay macalinkaas waa la geli jiray ilaa ardayda maxaa la dhahay ninka ugu soo horeya ayaa jiri marka macalinka wuxuu arkay inaad dadaalaya maamadan ay ugu dadaalayso oo dugsi ciyool ee kaana lasoo dheelminaya subaxnimo maamada ay kasoo kiciso markii dambe ninka waa ka heri waa iga heri micnaha anna waa cashar kalaa lii dhigayay waa kala loox baxnay waxaa xasuustaa yarka saaxiibkii marka aan dhameynayay oo wax soo maraya isniin farqi weyn aanu dhahmi yar kale waxaa jira laakiin aan isku dhiman oo saaxiib ahayn liibaan atoore la dhihi jiray oo saaxiibo dhow aa ahayn oo dugsi ninkaas micnaha waa igu horeeyey dadka hortay dhameeyo ahaay ninka wax ii miiri jiray ilaa kheyr asiiyo oona wax ifahansii jiray macalinka markii laga soo tago oo u dadaali jiray oo ahaay inshaan anka salaama hadduu dhinac lacal dhegeysanayo barnaamijyadan ku xeryahay waa nin saaxiib fiican u ahay uu soo dadaalay qur-aanka in badan ifahansiiyey dad badan way jiraan marka soo koobi karin oo saaxiiba ahayn waaya waa gartay ka waran xiriirka adiga iyo sidoo kale xilligaas oo caruurnimada dee ama ah yareed idinka dhexeeyay adiga sidoo kale waalidiintaada horta markii yaraa wax iga dhib badnaayo mala hadda markaa weynada hadda wax buuq iyo dhibaato wax iga nacba ma lahan laakiin markaa yaraa waxaa ahay qof haddii wax laga hadlaya xataa yaraantiisa oo inuu banaanka taga cid guriga soo dhagaxi jiray oo maamada heer waxay gaartay saddex malac camal ee isbitaal igu wiciye geegeyso ee dhahday ninkan waraawo muu qabaa isbiilit muu qabaa ee maamada iga yaabta xilliga yaraanta horta waxay dhib badnaa malaha saas ay tahay ninyow markaa soo akhli haystay waa kastoo askicin hadda marka qaar hadda waxaa u shalaaya ninyow yaraarnimada marku wexliya yaa yaraanta ku wecliya sababtan waxaa hadda oo ku jeclahay xilligaas ninyow waxaa liigu baryi jiray jiifo dugsiyaas tag soo laabo naso haddana waxay iga marowsaa wax igurdinac oo igurdi jecel markaas waxa iga nacbanaa male waxaa micnaha in la cariirinayo oo le dhibaateyna umali jiri markaa yaraaya oo micnaha banaa inaa u bax iyo dadka dhan ficiyo dhan oo laga reebayo dugsiga markaa ka imaada maamada jiifo dugsiyaas iyo waxaa la yaraa guri inaa udhexeeyo weyna ii fiicnaad horta cunufaa taala ah marka oo dhib badan haddana wallaahi haddii la dhaha caawa hadda xilligan jiifo ilaa iyo beri iska jiif salaadda soo kac dugo raashin iska seex maalinta kale haddana sida samee hadda waxaa iga jecel male xilligaasna dhibaato waa arki jiri inaa micnaha gurigaas lagu celiyo la horsiiyina siina lee siiyo ah dhibaato arki jiri marka yaraanimada horta way iska dhib badan tahay laakiin cunug dhib badana ahay oo qof kasta la dagaalayo ilmaha lasoo dagaalayo maamada markasta waa lasoo doodi jiray laakiin hadda laba qof hadda isku dagaalayso banaankaas inaa ka maraajic laha oo dhibaato diida noqon fahmin marka xilli yaraanimada ah waalidkana markaa kastoo soo weynaado isku fiicnaan maasha allah ilaa haddana isku fiicannahay laakiin xilligii yaraa ciyaalnima iska heesayo haddaa wax yar leega halay horay kaxan akhi jire dadkaa dhagaxay jire markaa yaraa micnaha waxaa umlay jire inaa dhibaato leegu hayo ana li cariirina baad marka wax soo fahmi laakiin oo qori qur-aankana aa fahmay oo si fiican aa usoo akhliyaystay aa wixii loo samey jire micnaha inaa iskuulkaas loo celiyo in waxbarashadaas loogula dadaalo kadib aa fahmay inaa aan dantay laga shaqeynaya cabdicasiis ma jirtaa riyo aa lahayd yaraantaada oo aa ku riyoon jirtay mase ku guulaystay riyooyinkaas walaa horta qofku markuu yaryahay markuu soo wax soo fahmo soo akhliyeysto riyooyin badan oo yeelanaa riyo waa lahay ilaa haddana waa kudaba jiraa micnaha waxaa jeclaa inay markaa yaraay micnaha keligii ahaa iyo ummadda dhan ahaa ma aqaaneen markaa weynaada oo lacag geesho inaa dadka masaakiinta aa caawiyo oo maxaa leeyahay wax aa ku taro oo dadka aa caawiyo dadka masaakiinta iyo waxaas aa ka warhaayo masaajidada aa dhiso dugsiyaal aa dhiso oo markaa lacag oo lacag aa yeeshto laakiin weli waa ku dalo jiraa waxaa sidoo kale saa-id u jeclaayoo inaa ganacsi sameeyo oo gan qof ganacsato oo la yaqaano oo caan aa noqdo ilaa haddana waa rajeynaya weli ma gaarin laakiin dadaalkeeda waa ku jira waa ku dadaalaya inaa noqdo insha allah oo waxaan rajeynaya rajadii ugu weyn horta mustaqbalkii intaasay ahayd Waa- laakiin weli oo hadda waxa saas ugu soo riyo jiro oo hadda weli aa taabtina ma lahan wixii dhan waa hadda weli waa raadinaya Eh, cabdicasiis eh, dabcan waxaa tahay qof oo eh, ku wanaagsan dhanka curinta Eh, goorma ogaatay inaa wax curin kartid
walahi waxaa ogaadanima inaa wax curi karo oo maxaa le wax inaa isku dayo oo samey karo oo micnaha qof wax samey karo oo eray qori kara inaa waxaa ogaaday mar aan dugsigana aan dhiganayo laakiin qur-aanka aan si fiican u fahmay iskuulna aan iska dhiganayay waxyaalka xaafadda iska hayay kastoona weynaaday naftirkeeda markaas waa shaqey jiray oo qof oo markuu xagiis ka imaado dugsiga laga soo degay kadib suuq soo galo iska shaqeysta iska xamaasho marka waxay ahayd niyow labada kun iyo todoba iyo tobanki aa micnaha si fiican inaa wax samey kara ogaade saas ay tahayna waa isku sii dayin walaxa isku tootoosiyey waa- waxyaabaha qaar xataa hooyo uu sheegay jire waxaa marka laakiin waxaa jira qof abtigey oo hooyadii la dhashay oo waxaa si fiican ugu fiican aad marka waxay dhihi jirtay niyow abtigaa camal aa noqo- aa noqon rabtaa sida abtigaa camal abtigahaasaan aa wax waxeeyo laakiin markaas saas muu sii dabagelin marka inaa wax la curiyi iyo wax la qori inay micnaha beer iska tahay waxaa ogaaday aa si fiican u fahmay laba kalaadkooda si fiican si dhexgal waxaana ka mid ahaa ereyada aan curiyey wax waa adduunyo waa giraangir socoto waagii dilaacaba marna waa wareero marna waayo qurux badan waaxidkii ku uumay taladaada saaro wardigiyo wanaaguna cidna yaysan kugu dhaafin waay cabdicasiis jaceylka saa isku yihiin
walaahi horta jaceylka waa isku fiican weliba waxaa ahay dadka saa'idka daacad u ah oo jaceylka si fiican u aaminsan oona daacadda ah waay Eh, waa gartay Eh, cabdilcasiis eh, waay aragnimadaada ama intaa yareed dabcan waxyaabo badanaa soo martay sida layaabka eh, farxad iyo murugo maxaad noogu sheegi kartaa intaba walaa xilli horta waayada caruurnimada waa waxyaaba horta ilmaha waxa waaye waa iska- inta badan farxad bay u badan tahay oo xilligaas wax kalama fahansanid waa mara bir aad daba bursatid oo garaangir aa wadid mar waxaa ciyaalka xaafadda iska tahay mar kabtaa bilataa mar aa iska dhiishid mar aa banuun iska ciyaaraysid marka inta badan horta farxaday u badneed waa hadda aan la murgiyo maxaa leeyahay xilligaas isoo marin ma arkin oo farxaddaas iyo baashaalkaas iyo inuu ilmahaas kaga dhex juro maayne waxaan hadda murugooda oo aan isoo maray usoo dhacay ama aa arkay ma jirto layaabka dhankaas layaabka iyo waxay waxa aan la yaabay caruurnimada iyadaaba layaab bay mugtay inta badan oo maanta oo dhan wax lala yaab iyo ilma oo isdaba bursana iyo wax cidla wax laga soo haleyna iyo iyadana iska layaab socotee oo micnaha sida micnaha wax ma fahansanid waxaa haleynaysid inaa guri dhagax aa kurtuutrid oo micnaha dhagaxaysid waxaas micnaha wax kulama ah dadkina waa kula yaabaya waay waa gartay ciyaarihii aa ciyaari jirta xilligaas maxaa ka mid ah yaraantaada
ciyaaro aa ciyaari jiray aa u badnaayay waxay ahaayeen iyo geedaan garaangirta inaa wada iyo waxay ahayd kabtaabilta wax la dhaha oo iska dhiiri jirin iyo waxaasay u badnaayeen geedaan bitirida oo la garaaca iyo waxaasay u badneed iyo inaa banuun iska dhelno ciyaalka ilmaha yariska iska falaadno intaasaa u badneed baadiyo waa tagay laakiin baadiyo micnaha in muddo aa joogay aa ku dhaqmay ma ahayn inaa tago laakiin anoo inta badan mar waxaa tegay akli leh wixii uliyaa badnaa xataa markaas akla soo kulmi waxay ahayd micnaha gabar oo adeerkeeda leela guursanayay oo iska aad caadi iska aad dadkii baxaya iska daba kacay aa kamid ahayn marka waxay ahayd baadiyaha meel oo la gurguri ciidaha gurguri ay ahaayeen waxaa ugu yaab badneed marka maalintii markaa tegey mootaa raacay mootad ayaa ka degey markaa ka degey marka masquul ay haysa waa fiifiiri wax masquul meelahaas ka dhow oo la gala ma lahan waxaa is dhahayn oo dadka haddaa weydiisin oo saa maxaa is dhahdin oo aa dhahdin inaa lagu yaaba laga yaaba shibka dhe waxaa iska qaras galabay aad celiyaha tegaysaa u joogay maqribkaa la gaaray maqrib aa la dukaday saa-id ii qabatay marka waa maqrib markii wax yar laga soo wareegtay oo cishaan loo dhabayay aday dhulka oo mugdi mugdi oo noqday oo cadceed sii baaba-day ahayd marka waa is hayso waay waxaa ciddii anaa u tagaa dhahay aan musqulaa rabaa meeshaan musqul ma ujeediye musqulaa la higeeyo markaasaa la dhaha nima meesha musqul ma jirtee inta ka bax geedahaas gadaashooda fadhiisay waxaa ugu soo dhameysay soo laabo markaasa waxaa dhahan geedahaas gadaashooda inaad tag waaba kacabsanaha dhahay waxaa leeyahay wax kale soo kulmaya ma ogi meeshaan juqjuqo haddana mugdi hanal ma lahane si xale markaasaa waxaa waxaa xasuustaa wiil ade laba wiil oo adeerkay dhalay oo mid ka yaraa mid aan ilfac ahayn ay raaceen marka meeshaas juqjuqda waxaas waraabi waxaas iskaga nool mugta marka wixii begi oo xaajadeeda aa gutay oo maxaa leeyahay wixii dhammaystay oo waraabi yeeri caagi iyo ilmihii ila socday markuu waraabaa yeeri ay ugu dambeysay anoo orda ee aqalka galay ciddii xataa albaab fadhiis waa dardaray aqalka geeskiis kala maray waxaa haddana dhibaato iga sii qabsatay haweenka markii la jiifanayo waa waxaa waaye micnaha xilli kuleelay ahayd marka ayaga sida anag daaqad a u furan xilliyada kuleelka waxaa jirta meel oo aqalka ay ka feedaan micnaha leerta ay ugu soo gasho dhibka kaloo sii jirna waxay tahay aqal waaye waxaa aqal soomaali waaye baadiyo waaye albaab ma lahan marka anagoo iska cabsanaya oo fuliya iska ahay waxaa markaa habeenka markii la jiifanaya meeshaan xirmeen see loo seexanaa dhahay markaasaa leedhaa dadkaan jiifanayo caadi waa dhinac caadi ka raaco ee iska seexa waxaa dhawa cabsanaa waxaa xasuustaa marka kii fuustaan in lasoo qaaday lee dhahay fuustaan albaabka lagu dhiya wax soo galaya ma lahane fuustaan wax kasoo gudbaya ma leh seexo markaa seexanaya marka yar oo adeerkii dhalay oo aan camal isla seexanayn meesha aqalka markii kuleel oo jira marka waxa waaye meeshuu fifeyti aad waxaa dhay albaabkii hadda su-aal soo xeriya caawo dhan cid ku murmeynaya albaab la-aan ay jirtay maxaa fuustil uu soo daboolay dhinacyada intaa ugu sii banaysay adhaa marka muran habeenkii iyo maxaa leeyahay kii subaxda aroos xataa masoo sugin waxaa dhay aan meesha masii joogi kari mootada birbixiis ale saaraa dhay waa laabana sidii ugu soo laabta marka baadiyaha midaasaana igu layaab badneed macnaa baadiyaha dhankaas aa kala kulmay markaa tegey ugu dambeyn jiilka iyo sidoo kale ciyaalka hadda soo koraya maxaa kula talin lahayd walahi waxaa kula talin lahay hadda ilmaha hadda soo baxaya yaryarkaa waxyaabihii anag nagu lawaanin jiray inaan nasano iyo inaan maxaa dhahay jiifano waxbarashadan inaan ku dadaalno oo ka faa'iidaysano nasiinadan oo maxaa lahay u badnaano marka ciyaal waa waxaa horta la jiif iyo wax laguma karaya laakiin waxaa beel eh inay ku dadaalaan inay nastaano maanta oo dhan iska daba wareeg iyo waxaas walahi hadhow shalaynayaan iyo maalinta sadda iska jiifalaya maxaa lahay maanta ayagoo biri jiifka u baahan tawaayaan micnaha wixii oo jiifkii iyo wixii lagu cadaadi jiray inay fiican yihiin marka ciyaalka haddana waa iska dhib badin hadda dhagaxeeska iyo waxaas inay iska daayaano ee muslimka ay dhibaan iska dhaafaan guud ahaan intaasina kusoo afmeeranaa barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaadkan martii uu ku ahaa cabdicasiis cabdulle maxamed oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada tani jowhar ee caasimadda hirshabeelle intaynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
bawaayihiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli bawaayihiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli